maalmo kadib guushii donald trump uu ku guulaystay tartanka doorashada madaxtinimada ee dalka maraykanka ayaa waxaa ku dhawaaqday inay xilka isaga tagtay safiiradii maraykanka u fadhisay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya taas oo magaceeda lagu sheegay mek witman war-saxaafadeed ay soo saartay maalintii shalay mek witman oo arbaaceed waxay ku sheegtay in madaxweynaha dalka maraykanka ee xilka kasii degaya joe baiden ay ku wargelisay iscasilaaddeeda ayna aada ugu faraxsan tahay in sannadihii lasoo dhaafay kenya ka fulisay danaha dalkeeda maraykanka maanta waxaa tiimka shaqada ku wargelinayaa inaan iscasilaad u gudbiyey madaxweyne jo baiden sharafna waxaa ii ah inaan u adeegay shacabka maraykanka anigoo xoojiyey xidhiirka aan la leenahay dowladda kenya ayay tiri safiiraddii maraykanka ee dalka kenya ee xilka iska casishay waxay ku faantay mik witman in sanadkii labada kun labaiy labaatanka ay noqotay safiiradda maraykanka ee dalka kenya ay qabatay howlo kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa arrimaha amniga la xidhiidha muddada ay xafiiska joogtayna ay ku guulaysatay inay kenya ka dhigto xaliifka ugu dhow ee ka baxsan nato ee ay dowladda maraykanka ku leedahay mandiqada saxaraha hoostaga ee afrika si la mid ah safiirada kale waxaan ku shaqaynayay codsiga madaxweynaha maraykanka shacabka maraykanka wuu hadlay wuxuuna doortay madaxweyne cusub ayay hadalkeeda sii raacisay mik witman oo ayd safiiradii dowladda maraykanka u fadhisay dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya mik witman ayaa muujisay inay iyadu go-aansatay inay xilka isaga degto inta uusan xilka ka xiyuubin cajuuska lagu magacaabo donald trump oo ah madaxweynaha haatan xilka la filayo inuu la wareego